نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan murtadiinta oo saadaaliyey in magaalooyin hor leh ay gacanta mujaahidiinta ku dhici doonaan furashadii maxaas oo qoobgariir hor leh dhalisay saameyn intee la eg ay cadowgu ku keeneen futuuxaadka mujaahidiinta ee bariga hiiraan warbixin ayaad dhegaysan doontaan ku dhowaad boqol qof muslimiin ah oo gaajo darteed ugu geeriyooday marinka khaza waa imisa tirada guud dadka marinkaasi ugu dhintay xaaladaha nolol xumo waa sidee xaaladda magaalada beled haabo oo maalmahan ay dagaallo culus ka socdeen maxaase ka jira in lagu kala adkaaday kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga baay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas oo ku soo idlaaday deegaan hoos taga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa toddoba askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidanka mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ganacsado soomaali ah oo jirdil iyo dhac loogu geystay caasimadda burundi qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa saadaaliyey in magaalooyin hor leh ay gacanta mujaahidiinta ku dhici doonaan furashadii maxaas ayaa qoobgariir hor leh dhalisay saameyn intee leeg ayay cadowgu ku keeni doonaan futuuxaadka mujaahidiinta ay ka samaynayaan bariga hiiraan warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow tan iyo wixii ka dambeeyey dagaaladii bishii shawaal ee lasoo dhaafay markii ay mujaahidiintu macarako weyn ku furteen magaalada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa bilowday camaliyaad ballaaran oo ay mujaahidiintu ku beegsanayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa bariga wilaayada hiiraan howlgalladii ka soo bilowday beere yabaal ee soo gaaray aboorey ilaa iyo yosooman ayaa maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaaro dhimashiyo dhaawac leh oo baaxad weyn bishii dulqacda ayay mujaahidiinta howlgal hor leh waxa ay ka dahafureen deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada muqokori howlgalkaas ayaa barbilow u ahaa isbedelada waaweyn ee saddexdii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay bariga hiiraan allah fadligii dagaaladii ka soo bilowday labada aag ee beere yabaal iyo ceelhareeri waxay keeneen natiijo filinwaa ku noqotay cadowga jinsiyadaha kala duwan leh madaxyaweyntii murtadiinta ee hurinayey xamlada ashaadala dirirka ee gobollada dhexe ayaa dhegta dhiigga loo daray halka tobaneeyo maleeshiyaad ah iyagoo maxaabiis ah ay galeen gacanta mujaahidiinta fagaarayaasha siyaasadda iyo warbaahinta ayaa hadda madan lagu gorfeeya wixii hiiraan ka dhacay u noqday siyaasiyiinta murtadiinta qaaqlayaasha iyo xitaa saraakiisha murtadiinta futuuxaadkii uu allaah ku manaystay addoommadiisa mujaahidiinta ah waxay jab weyn oo dhanka macnawiyaadka ku rideen cadowga siliibiyiinta iyo murtadiinta furashooyinkii maxaas moqokori dardo iyo ceelqooxle ma ahayn oo keliya guul caskari ee waxay ahaayeen nasri dhammaystiran oo quus iyo qoomamo ku riday kuwii calanka u siday dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa saraakiishii ugu sarraysay ee maleeshiyaadkii murtadiinta ayaa markii maxaas gacantooda laga bixiyey waxay ku cataabayeen in ciidamada murtadiinta qaarkood ay cagaha wax ka dayeen ayna ka carareen goobaha dagaalka halka kuwa kalena ay u tiiriyeen hasiimadii soo gaartay rasaastii oo ka dhammaatay cali jeete oo hoggaan u ahaa murtadiintii ka dagaalamayey bariga hiiraan ee xabashida sida tooska ugu xirnaa ayaa guuldarrooyinkii cadowga ka raacay degmada maxaas si layaable ugu hadlay isaga oo yidhi lixdan mujaahid ayaa naga qabsatay degmada maxaas
waa sida shalay loo loogu goobay iyagoo dagaalamaya oo konta qarax lagu dhuftay oo la tacaalaya aa dhinac kaleeta laga soo garaa magaaladii nimanka yimid lixda nimay ahay ciidan faraweyna milatariguna waa duka xabaddu kuwa kadina waa ka dareen
kuwa uu shayddaanka ku adeegto ee diinta alle kuxuub siibtay ayaa marka ay guuldarraystaan waxa ay isku eedeeyaan waxa ka gaaray saaxada dagaalka cabdifataax xasan afrax oo loo garan og yahay gaal hoose horeyna u soo noqday guddoomiyihii hiiraan haddana ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka riddada ee gobolkaas ka dagaalamaya ayaa saadaaliyey in guuldarrooyin kale oo waaweyn ay ku soo foollo yihiin mucaskarka riddada isagoo ka hadlayay wixii maxaas iyo muqokori murtadiinta ka raacay ayuu carabaabay in haddii uu xaalku sidan sii ahaado ay murtadiin fara badan oo dagaalada looga soo adkaaday iyagoo toobadkeenyaal ah iska xaadirin doonaan degmada jilib ayna isku dhiibi doonaan mujaahidiinta meesha lagu jabay maxaas iyo muqokori maaha waxaa lagu jabay beeryabaa lagu jabay waxaa lagu jabay aboorriyaa lagu jabay waxaa lagu jabay meesha laday isheeg daarinimca lagu soo jabay waxaa lagu soo jabay alkowtara lagu soo jabay aadan yabaa lagu soo jabka waa sociyey ilaa uu kasoo bilowday cows weynad ogsoontahay iyo iyo meesha laday isheeg galcadiyo uu kasoo bilowday waxaad arki doontaa dadka maxaas laga qabsaday iyo muqokori laga qabsaday oo jilib doona joogaad arki doontaa wayna dhacaysaa dhuusamareeb iyo guriceel iyo furin noqon doonaa madaxda kooxda riddada soomaaliya ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku hadaaqayay in ay soo afjarayaan awoodda mujaahidiinta ee soomaaliya xasan gurguurte oo ah bilaash xitaa hogaamiya kooxda riddada soomaaliya ayaa wejigabax weyn kala kulmaya dadka soomaalida ee wax ku qoro baraha bulshada kumanaan qof ayaa isla wadaagaya hadallo hadaaq ahaa oo uu gurguurta horey u jeediyey oo ahaa in mujaahidiintu aysan dib u qabsan karin degmooyinkii uu cadowgu qabsaday xilligii ay socotay xamladii ashaada la diriirka ahayd degmo shabaab degmo hebelow dib u qabsaday laleeyahay maanta saaka ma jirto hadday tahay kuwii laba kun iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban kuwii aan ka xorayn hadday tahay iyo kuwa hadda laga xoreeyey laba kun labaatan iyo labo saddex iyo labaatan iyo afar labaatan hadday tahay degmo degmo hebel la yidhaahdo oo degmooyinkii dalka la yaqiinay ka tirsan oo laga xoreeyey shabaab oo dib u qabsaday ma jirto murtadiintii hogaaminaysay dagaaladii ka socday bariga hiiraan markii laga adkaaday waxay u qaybsameen kuwa si toosa u qira jabkooda iyo kuwa kale oo ku marmarsiyooda in ay rasaastii ka idlaatay ciidamada murtadiinta waxayna ka wada siman yihiin guuldarrooyinkii ku gaaray dagaaladii ka dhacay goobahaasi hadda nafteeda degmada muddo u dagaal ka socday muddo shan saacaan ku dagaalamayna wadda dagaalku xiriir u socday hadda waana laga taban roonaa dadna weligeeda laga taban roonaa jiray mawgeena marka sooma dhoweyno anaga mana la gaadino dagaalka foolkafool ay nooga qabsaday mas-uuliyadeeda waxaa la dowladda federaalk oo dadka mas-uulka ah maxaas muhiim waayen maxaas meel istaraatiijiya waayen meel galgaduud oo ceel buur ah iyo gurceel oo ayadana galgaduuda iyo degmada matabaan iyo degmada buuluurte iyo degmada beledweyne intaasi xaduud la iyo degmada muqur intaasi xaduud kale meel istaraatiiji intaa waa intaas hojitaana ka baxda meel istaraatiijiya halbowlaha noocaas waa meeshii halbowlaha ugu horreeya naga qabsadeen waa wallaahi hadday u suurta gasho dhowr balaanan usoo xakuma ha ceelbuuri ayagaa isku furan buuriburta ayagaa isku furan aadan yabaali ayagaa isku furan muquri ayagaa isku furan dhamaawada noocaas waa inuu hadda eeg badana u furan marka anigana hadda waxaan usoo baxnay eegan dhankan teedan iyo goobe xigtaan usoo baxnay kaalinta uu iclaamka jihaadiga ka qaatay dagaalka ka socda wilaayaadka islaamiga gaar ahaan gobollada dhexe ayaa saamayntiisa laga dareemay warbaahinta mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa ah isha keli ee laga sugo waxa ka jira saaxada xarbiga iyadoo sida ugu fudud u soo gudbisa sawirrada iyo muuqaallada howlgallada mujaahidiinta ugu dambeyn waxaannu leennahay in aan murtadiinta tagoogaha ka xirnay tabiya oo geeya in aan derbi axmaaro qoryaha ka dhigannay tabiya oo geeya inaad gaalo taag daran tihiin tabiya oo geeya xasan gurguurta inuusan wax tarinin tabiya oo geeya cali jeete inuusan tol helin tabiya oo geeya al-shabaab inay tiir yihiin tabiya oo geeya taagtoodu inay xooggan tahay tabiya oo geeya inay turuqyo waaweyn yihiin tabiya oo geeya taladiinnu inay been tahay tabiya oo geeya aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow
يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubintaada lahaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu caawa kusoo qaadanayno waxa uu yahay waa sidee xaalada magaalada beled xaawo oo maalmahan ay dagaallo culus ka socdeen maxaase ka jira in lagu kala adkaaday dagaalka waa mid ka mid a canaawiinta maanta lagu qoray shabakada wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sidatan xaalad degnaan aan caga badan ku taagnayn ayaa markii ugu horreysay laga dareemay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kadib muddo toddobaad ah oo magaaladaasi ay ka dhacayeen dagaallo laayaan ah wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta aysan magaalada ka dhicin wax dagaal ah waxaana dib u shaqo bilaabay shirkadaha isgaarsiinta kuwaasoo isbuucyadii lasoo dhaafay hawada ka maqnaa maleeshiya daacad u ah kooxda ridada oo uu hogaamiyo cabdirashiid indhakorey ayaa lagu arkayaa iyagoo difaacyo ka qodanaya xarumaha maamulka iyo kontaroolada magaalada laga soo galo goobjoogyaal ku sugan beled xaawo ayaa sheegaya in ay dareemeen saacado nafis ah oo aysan wax badda ah maqlin balse ay weli wadnaha farta ku hayaan oo ay ka baqayaan in mar kale maleeshiyaadka dabadhilifyada ah ku dul dagaalamaan boqolaal ka tirsan maleeshiyaadkii maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa dibadda uga baxay magaalada waxaana jira warar sheegaya inay heleen gurmadyo ciidan ayna suurtagal tahay inay dib u soo rogaal celiyaan warbixintii soomaali memo ayay taasi ahayd markana websayteka islaamiga ee calamada iyo warbixin lagu qoray ku dhowaad boqol qof oo gaajo darteed ugu dhintay magaalada khaza warbixintuna sida tan ayay ku bilaabanaysaa xili dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan marinka khaza ay wajahayaan macluul daran oo ka dhalatay godoominta iyo cudwaanka yuhuudda ku hayso kufriga caalamiga ah iyo dawaaqiidda carbeedna ay dusha ka eeganayaan ayaa afar labaatankii saaci lasoo dhaafay waxaa marinka gaajo darteed ugu geeriyooday ku dhowaad boqol ruux oo falastiiniyiin ah waaxda caafimaadka ee marinka khaza ayaa tirkoobka maalinlaha ah ee ay soo saarto ku sheegtay in afar labaatankii saaci lasoo dhaafay ay marinka khaza ku dhinteen sagaashan iyo kow qof oo falastiiniyiin ah kuwaasoo u dhintay gaajo darteed halka lix boqol lixdan iyo lix kalena ay dhuliyaal la yihiin gaajada waxay sidoo kale waaxdu tirakoobkeeda ku sheegtay in wadarta guud dadka gaajada awgeed ugu nafwaayey marinka ay gaarayaan kun saddex boqol iyo soddon xubnood iyo in ka badan sideed kun sideed boqol toban iyo sideed oo la jiifa gaajada dhanka kale waxay waaxda caafimaad ku sheegtay in afar labaatankii saaci lasoo dhaafay cisbitaalada marinka lasoo gaarsiiyey kow iyo toban ruux oo shuhado ah iyo siddeed boqol iyo labaatan dhaawac ah kuwaasoo ay beegsatay yuhuuddu dadka reer khaza oo la dhiban duqeymaha yuhuudda ayaa hadda tan ugu daran oo haysata waxay tahay gaajada oo albaab walba waxaa ka xirtay yuhuudda warbixintii calamada haddaynu halkaa uga gudubno markana websaytka riidiyowga alfurqaan nin soomaali ah oo tacadil uu geystay caasimadda burundi ee bujumbura waa mid ka mid a canaawiinta lagu qoray websaytka riidiyowga alfurqaan maxamed cabdi cali xamari oo ah ganacsade soomaaliyeed xilligan ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxaa dukaankiisii boobay isagana jir dilay ciidamo ka tirsan dowladda burundi ninkan ayaa dukaanka ku lahaa magaalada bujumbura ee caasimadda waddanka burundi waxayna askartu qaateen dhammaan wixii yiilay dukaankiisa sida uu warbaahinta u sheegay warbixintii websaytka reediyowga alfurqaan ayay taasi ahayd ugu dambeyn mareegta fafre bro ee telegramka ayaa maanta waxaa lagu qoray qodobo dhowr ah waxaana ka mid ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta oo maanta agagaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo qarax kula beegsaday gaari cabdibile ah oo ay gaar u leedahay madaxtooyada jubbaland waxaa ku geeriyooday gaarigaasi saddex askari oo murtadiin ah dhaawacna waa afar kale gaariga cabdibile ah ayaa gebi ahaanba burburay xubintaada lahaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa intaanu ugu eeg markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo barnaamijka faafreebka wararka qaybaha ka haray aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay waxaa dhowaan deegaan hoostaga magaalada baydhabo oo lagu magacaabo baafaa ka dhacay kulan dowro sharci ah ay barbar socotay oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee bay iyo hoggaanka dhaqanka beesha laysaan oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi haddaba gebagabada kulankaasi waxaa ka qayb galay oo tebintan inooga soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa deegaan lagu magacaabo bafo oo ka tirsan magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta halkan waxaa kusoo gabagaboobaya kulan wadatashi ah oo dowro sharci ee barbar socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay hogaanka dhaqanka odayaasha dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan beeshalaysaan oo kamid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay waxaan tabintan idinkaga soo diyaarinayna insha allah tacaala howl ku yaala deegaankaas oo ay ka dhacayso munaasabadda waxaan eegi doonaa qaabka kulanka u dhacay muddada uu socday iyo dowlada sharciga ay qaateen hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beeshalaysaan waxaa sidoo kale qeybaha dambe aan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala kelimaadka laga jeediyo munaasabada gebagabada u ah shirkan wadatashiga ee muddada ka soconayay deegaanka bafe ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn waxaan eegi doonaa dowladii sharciga ahayd ee loo qabtay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beeshalaysaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ka dhow magacaymi laarhay yunis xasan maxamed ee dowladuun inta ka qaadani ee sagaal ka maalin socotay duruus badanoo muhiimaya ka qaadani oo kumid a ta duruustaasay dhinaga aflaamta jihaadiga ah dhinaga maybuu aha kutubta una qaadani kutubta aad qaadateen ee inta dowladda socota maxaa ka mid ah kutubta may kumid aha ahaa addalaa'il fii xukmi mawaalaati ahli lishraak iyo arbacuuna xadiidan fii dami tacasub alqabali iyo maybuu ahaa alwaajibaat almutaxatimaat kutubtaas sadiid ee hagaadan may kala hagaadan muxaadarooyin kelimaad markaasay ulmada ninjeediyaasi antaas kadib duruustoona hagaadan may kumid ahatay dalaa'il waa gartay duruusta aad ku qaadateen muddada sagaalka maalin ee dowlada ka dhacda deegaanka bafe waxyaabaha aad ka faa'iideen wax ma nooga aqrin kartaa haa haye may duruusta ku mid ahatay dalaa'il ilaahay subxaanahu wa tacaala may leeyahaa daliilka lamaad qowluhu tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum gaalada maku zuulayaan ina siin la dagaalamaayaan xataa yaruduukum ilaa siinku nagayanoo siinku reebeeyaan can diinikum diintiin in istadaa'u intii ogoodaan maaranay ilaahay may leeyaha subxaanahu wa tacaala lankiridoowa nagada gadaal annagada diintisku nagada oo isinsiinku mid ah minkum can diinihii kunagada fayamut geeriyoodo dhammadasaaska dhammada gaalnimadaas i ridadaas wa huwa kaafirun welibuu soo gaal ah fa ulaa'ika xaanas ilaahay meeray xabidat acmaaluhum acmaaliyo burti fi dunya walaakhira addunya aakhiraba wa ulaa'ika asxaabu nnaari ilaahay may leeyaha xaanasay asxaabu naar waay hum iyo maybuha fiiha naarta dhatiya waa khaaliduuna kawaaraya ugu dambeyn ka waran maxay idinkaga dhiganta haddii aad tihiin odayaasha dhaqanka dhallinyarada culimada qeybaha kala duwan ee beeshalaysaan dowladan kulanka barbar socday oo idinka iyo maamulka wilaayada baa idin dhex maray may ninka dhiganta guulwiin ilaahay subxaana watacaala hanin hooyiyo ninka dhiganta markaasna fawaa'id badan una kulubani ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan waa hagaag weli waxa aan ku sugannahay deegaanka bafe ee wilaayada islaamiga ee baay halkan oo maanta ka dhacayso munaasabad gebagabowa kulan dowro sharci barbar socotay oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay hogaanka dhaqanka beesha laysaan nabadoonnada culimada iyo qeybaha kala duwan ee beesha intii kulamadan ay socdeen beesha laysaan waxa ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaa madasha ka akhriyey xubin ka tirsan beesha laysaan ee aan idinku dubo qaabka bayaanka loo akhriyay bismillaahi raxmaani raxiim war murtiyeed shirka wadatashiga xogaanka dhaqanka beesha laysaan labaatan iyo shan muxaram kun afar boqol afartii todobo hogaanka dhaqanka beesha laysaan ayay isugu yimaadeen kulan wadatashi ah looga arrinsanayay aayaha bulshada muslimka ah ee ku dhaqan walaayada si gaar ah deegaanada ay beeshu degto si loo xoojiyo dadaalada horumarineed ee socda loona xaliyo caqabadaha jiro muddo sagaal maalimood oo ay maamulka walaayada iyo waxgaradka beesha laysaan u geed fadhiyeen kulan dowro sharci ay dhinac socotay ayaa laga dooday iyada oo la isdhaafsaday talooyin iyo fariimo dhaxalgal ah waxaana kulimadaasi ka soo baxay warmurtiyeedkan kow in beesha ay xoojiso jihaadka lagula jiro adowga allah isku soo baxaystay la dagaalanka shareecada islaamka iyada oo bixinayso naf iyo maal akbar labo in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta si adagna looga hortago iskudayada fidnada looga dhex abuurayo beesha dhexdeeda iyo beelaha kale muslimiinta ay deriska yihiin waxgaradka beeshuna waxay allah fadligiis meel cad ka istaageen shirqooladaasi iyaga oo ballan ku qaadayo inay gacan bir isaga qaban doonaan cid kasta oo ku howlan iskudirka walaalaha deriska ah soo diyaar maaha allahu akbar saddex odayaasha dhaganka beesha laysaan waxay bulshada muslimiinta ah ee ku dhagan wilaayada ugu baagayaan in ay ka fogaadaan falalka gaalnimo iyo shirqoolada la doonayo in bulshada looga fasahaadiyo diinkooda oo ay gaalada iyo murtadiinta ka wadaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin afar intii ay socdeen kulummadan waxaa kaloo la isla gartay in la xoojiyo majaalka waxbarashada lana horumariyo asaaliibta dacwada oo si isku mid ana loo gaarsiiyo degmooyinka deegaanada iyo xitaa dhulalka baadiyaha ee fog odayaasha beeshu waxay ballan qaadayaan in ay kaalin lixaad leh ka qaadanayaan ololahaasi shan isku filnaan dhagaale si la iskaga dhaafo badeecadaha dibadda odayaasha waxgaradka beesha laysaan waxay isla garteen in la xoojiyo waxbeerashada si looga hortago fakriga bulshadana ay u hesho isku filnaan gudaha ah laguna dadaalo sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka gudaha lana yareeyo ku tiirsanaanta dibadda lix beesha laysaan iyada oo kaashanayso allah tabaaraka wa tacaala iyo walaayada islaamiga baay waxay diyaar u tahay in ay horumariso magaalooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka todobo waxaan bogaadinaynaa guudhihii waaweynaa ee allah fadligii ay bilihii iyo toddobaadyadii la soo dhaafay uu soo hooyey taliska ciidanka harakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay jasaakumullahu khayra aljazaa allaha barakeeyo juhdigiina allaha toosiyo taladiina iyo ramigiina waxaad tihiin dhufeys adag oo maanta ka hortaagan cadowga inuu burburiyo isku xukunka shareecada islaamka siddeed waxaan si wada jir halkan baag towbakeen ah ugu diraynaa dhammaan madaxda saraakiisha iyo maleysiyaadka murtadiinta si gaar ah dadka naga dhashay safka cadowga ku jiro in ay allah u towba keenaan diinkooda u soo laabtaan inta ay goorigoor tahay sagaal ugu dambeyn waxaan ugu baagaynaa guud ahaan dadka muslimiinta in aysan ku kadsoomin dhagarta cadowga gaalada ah iyo inaan hal dhinac ugu soo wada jeesano sidii aan isaga difaaci lahayn wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag weli waxaa soconaya xafladda gabagabada oo ay ka qaybgalayaan marti sharaf kala duwan markan waxaa loo baaqa oo mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta maantana ka soo qaybgalay xafladdan gabagabada oo ah shirka wadatashiga ee u dhexeeya beesha laysaan iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay bismillaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd yaquulu allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun in allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin walaalayaal waxaan soo gaarnay gebagabadii dowradii u socotay beesha lisaan waxaan soo gaarnay ballankii axdigii baan soo gaarnay waxyaabaha aan ku ballannay ee ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa alle keligii inaan caabudno oon loo shariig yeelin cadowga alle oo gaalada iyo inta raacdayna inaan ka baraa'a qaadanno ballankaa isaga ah rusushii ilaahay soo diray ayaa ummadaha la geli jiray laakiin waxay u qaybsami jireen dad ballanka ka baxay oo jabiyey oo alle cariisa ku dhacday iyo dad ballanka ilaahay oofiyey nebiyulaahi muuse calayhi salaam allah wuxuu u soo diray bani israa'iil laba iyo toban ugaas baa laga soo saaray reer bani israa'iil in ay ummadooda ballan u qaadaan idinku maanta waxaad wakiil u tihiin beesha lisaan oo gadaashiinna jirta inaad ballan iyo axdi u qaadaan nimankaas bani israa'iil allah wuxuu kula ballamay afar arrimood alle wuxuu tilmaamay ballanka hadday oofiyaanna adduunka inuu ku darajaynayo aakhirna u naxariisanayo alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad akhada allaahu miihaaqa banii israa'iil wabacadnaa minhum itnay cashara naqiiba alle wuxuu yidhi waxaannu qaadnay ballan adag reer bani israa'iil laba-iyo toban ugaasna waan ka soo saarnay wa qaala allaahu innii macakum lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata wa aamantum birusulii wacasartumuuhum wa aqradtum allaha qardan xasana allah wuxuu kula ballamay afar arrimood nabiyulaahi muuse dhex taagnaa alle wuxuu yidhi wa qaala allaahu innii macakum anaa idinla jira lain aqamtum asalaata haddaad salaada oogtaan wa aataytum asakaata sakadana maalkiinna aad ka bixisaan wa aamantum birusulii wacasartumuuhum rusushayda haddaad rumaysaan ood u hiilisaan wa aqradtum allaaha qardan xasanan allana aad ammaah wanaagsan amaahisaan ood hor alle aad wax u baxsataan afartaa ballan baa lala galay allana wuxuu u ballanqaaday adduunkan inuu ku darajeeyo akhrina ku darajeeyo haddaad sidaas yeeshaan la ukafiranna cankum sayi'aatikum wala udkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxaan ku dhaartay magacayga kariimka ah allah baa dhaaranayo inaan dunuubtiinna dhan aan dhaafo jannooyin ay webiyada hoostooda soconayna idin geliyo markaasaa alle wuxuu ku gebagabeeyey ballankii faman kafara bacda daalika ballankaa ka gadaale ciddii ballanka ka baxda gaalnimadaa waa ballanka oo la jebiyo oo amarka ilaahay oo gadaal laga tuuro faman kafara bacda daalika minkum faqad dalla sawaa'a asabiil qofkii idinka idinka mid ee ballankaa galay oo ka baxaayay wadadii toosneed waa ka lumay allana waa kala tageen bani israa'iilna calad allah ku dhacday ballankiibay buriyeen markii nebiyulaahi muuse ay dhaheen waan ku hiilinaynaa baytalmaqdis baan gelaynaa markuu muuse yidhi amarka ilaahay fuliya ballankii fuliya waxay ku jawaabeen qaaluu yaa muusa innaa lan nadkhulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun waa jabiyeen waxay dhaheen ma jihaadayno mana kuu gargaarayno adiga iyo rabbigaa taga baytulmaqdis ka dagaalama markaad furtaan markaasaan imaanaynaa nacladii ilaahay baa ku dhacday fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum ballankii markay jabiyeen waa nacladannay wajacalnaa quluubuhum qaasiya qalbigoodiina waa daboolnay qaasiya mid qalbigooda xaq aan gelayn baan ka yeelnay sidaasaa alla u nacladay amaa ummatu muxamadin sala allahu caleyh wasalam oon annaga ka soo jeedno ballankii ay allaah rasuulkiisii la galeen way oofiyeen allana waa ka raalli noqday fa qaala tacaala laqad radya allaahu cani ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara markay beecada kula galeen geedka hoostaysii fa calima maa fii quluubihim ikhlaaska iyo sidqiga qalbigooda ku jira alla ogaaday fa anzala asakiinata calayhim sakiino xasilooni baa alla soo dejiyey wa ahaabahum fatxan qariiban alle wuxuu ku abaalmariyey dhulkoo dhan gacantii inuu ilaahay u geliyey annaga haddaan nahay raggii ballanka galay maamulkii islaamka iyo beesha lisaan haddaan nahay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa in loo gargaaro cadowga ilaahay laga baraa'a qato waxaan ku ballannay ilaahay kelmaddiisa intay kor ka noqonayso diinta ilaahay inaan garab siino haddaan arrintaa fulino allah raalli ahanshiisaan helaynaa shakina iigama jiro biidni illaahi tacaala inaan ballanka alle fulin doono allana noogu kaalmayn doono waxaan idinkaga abaalcelinaynaa dhammaantaya haddaad walaalahaya aad tihiin beesha lisaan mowqifkii hore aad sharaf kale aad joogsateen iyo gargaarkaad diinta u gargaarteen iyo ballanka maanta aad qaadeen waxaadna arki doontaan guulo badan annagoo gaarnay annagoo wada jirna insha allahu tacaala oo allah subxaanahu wa tacaala dhul badan oo maanta cadowga haysta allah raayada tawxiidka annagoo ka taagnay buu allah na tuusi doonaa subxaana wa tacaala allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd wasalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaad dhegaysateen kelmadii sheekh fu'aad maxamed khalaf uu maanta ka jeediyey xafladda ka dhaceysa deegaan lagu magacaabo bafe oo hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay halkan oo lagu soo gebagabeynayo shir wadatashi ah oo muddo sagaal maalin u soconayey indheergaradka beesha laysaan iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus aan ku soo dhoweynayaa suldaan nuurow maadeey manuur suldaanka guud ee beesha laysaan iyo kelmadiisa uu ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu amaa bacdu fayaquulu allahu tabaaraka wa tacaala waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون أولا إلهي أن مهن نغانا mahad olan kooba korna ilaahay aan mahadnagaana nicmooyin shay oo uusana sii oo anka weynta nicmatu lislaam wa nicmatu liimaan wa nicmatu ljihaad ilaahagayna sii anka mahadnagaana intaas kadib mayba lana jazaakum allaahu khayran mayba aan mahadnagaana madaxda muslimiinta mayba kale aan mahadnagaana walaayada baay sheekh hamza abu jacfar oo kulankan haninqaaban qaabi iyo dowladan sharciga maybelana jazaahum allahu khayran alana suun ilaahay waxay ku abaalmaryeelana muxaafadada degmada ee baydhaba jazaahum allahu khayran alana yan kulanka oo dhahanta iyo juhdiga iyo dadaalkan ay kula qeyb qaadadeen dhammaantooda madaxda muslimiinta iyo mujaahidiinta oo makaatiibta ee kala duwan dhammaantiyo maybelana jazaahum allahu khayran alana intaas kadib maybelanaha may baana dadkii codayaalkii beelireylaysaameed oo muddadu inka dareeri inka socdi dowladda iyo wadatashiga walaayada gobolka iyo maxaafadadaba may balanaaha kulumadii ha kubahi mayba ka qaadanaysto guud ahaaneed duduub iyo ka qaadanaylana kulmadii dhammaantiyoba kulmadaas mayba ku mid haayay nambarka koowaad mayba haayahe cadowga oo waddanka ha ka duuli jihaadka lakala jara walay kuka aadan beela reerlaysaameed mayba go'aanka qaadanayhe tanyeeda inuna naf iyo maalba kabiini jihaadka naf iyo maalba kabiini jihaadka waana walinta ka ballan qaadana fuli doon insha allahu tacaala intaas kadib kanglamaad may bahaaye midnimada muslimiinta beelo deriska ama beelo gudaaj walaag midnimadii iyo beelo muslimiinta deriskaniila ini una kala noolana shareecada islaamka wala waafaqsan kitaabka iyo sunnada wali waafaqsan inuuna kala noolana oo ku nabadgalaan beelo reelaysaamed lukuka nabadgala afya iyo galantiya muslimiinta ku nabadgalaan oo gudaajeenka shal nabadgala allahu akbar qodobka saddexaad may bahaaye dadka muslimiinta inay ku dheradan guud ahaanadba falalka oo gaalanimada oo lakakadhiyaw ama sharqoollada gaalada hamaliga hayta oo lasku fiiriyo laku digtoonaada khaasatan beela rerlaysaamed may balanaaha cid allaalay ciddii falkaas oo kale laka araga inay ilaah kaga wada doona galanbir ah oo kunagdu doonaan dadka muslimiinta ahoo beela rerlaysaamed kudhaladiina kaano kuber ahaado doonaan cid allaala idila koytana inay galanberele ka gobdo doona miil allaalay miilalik argaan ha sheego doonaan murtad kasto dareero oo miil allaalay miili ku muuqdo iyo ku aragaan inay ha sheego doonaan may balanaaha ina la hoojiye walbarashada muslimiinta walay kuku badbaadayaan shirkiga iyo gaalanimada walbarashada kuku badbaadayaan alla subxaanahu wa tacaala may balayaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaabi haddii armihidin aantii walbarashadii kordhina guulaha mujaahidiinta ha hoohi bilow ha dareeri iyo toddobaadkan ha socdi soonan aragaan horta mayba handhawaayaan eeda handhawaayaan eeda aan gaxan baliyayaan may dhana muslimiinta ee mujaahidiinta safuufta horka sugun alla sansuga lana horta alla sansuga lana kiisho dhaawaca mi allaha caafiya kiisho shahidina shahadiisa allaha ka aqbala aqoontiyo ku tabeegna allaha barbaariya intaasa mayba lanaha mujaahidiinta in sheegaan mayba kula qiib qaadadaane dhahanto iyo xaraadka iyo iriidiyo ka jaraan ununa maybaanaha haana ku fidhiimihiini waan hoji doon insha allahu tacaala waan hoji doona naf iyo maalba ka bii doon haddii ilaahay raalle kanagada waana la garab taagagna kastaba haato marna maku fadheeda doogna marna maku gaabsada doogna mayba lahaa beelle rarlaysaameed oo antiyaataba hoolkanka jarta i intinoomogan kulankii wada tashigii wali ha kubahi ini dhagangeliinang waana ka dhagangnan ficilhaagnan ka dhagaagnan diyaar man yidina jazaakum allaahu khayran anina mayba siinku ballanqaaday inan siin hor socdo doona furumaha dagaalka ini buuxinan maarna dhallinyaradeenna codayaalkeena ini buuxinan diyaar man yidina جزاهم الله خيرا إلهي مرشيها أنيس إسقر بسرنادون أنت تسين كبالن قادنين الله أكبر الله أكبر ugu dambeynna waxaa xafladda ee kelmad la siiyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo xiraya shirka wadatashiga ee muddada sagaalka maalin ka soconayey deegaanka bafe hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين markan ka horreyta maeg mahadnagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala nasii nicmooyin fara badan unahan kooba korna marlamaad beela reerleysa meedbari iyo orsa oo kulankan iyo dowladii iyo duruustii inta ku socotay talaadii go-aankii iyo qaraaraadkii la hasaaray intaasii dhambasa qalbajo ka faylayey si daahirsho ku muuqata mabsuudka ka eeyin eedanka ka ganacsanyin shaqadaasii ka gobadan maylanaa jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka siinsaar abaalkiin hibadi bari orsiyo ballantigaadin oofiyasana bari iyo orsiyo gaalada baraa ku qaadasana bari iyo orsiyo mujaahidiinta barbar surumasana bari iyo orsiyo walbarashada barbar surumasana bari iyo orsiyo baraa dhammaystiran waysinku helay bari iyo orsiyo ballantin xagiiguwa unina siinka garab surugna insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wa acazakum allahu naqiibku ku dhawaajiyaay markii la ara digil iyo marafla dad gudub leering eedan badan hoob la shishal fiiriya hatana marafla may ba usiiban qiib samay maxay sagaali siyad ma hayne siyad hoob la kooya qiibo iyo aqsaamta kasaana walba ma sheegayo liisan meelku ku jarti ogsintin geeki hore macnaha anti jihaadka iyo anayta u sharaaci iyo yalka dhaga meelan kooyne meelku meel lu ku xisaabsaday ma xasuusadaasana hoob jihaadka la kooya ini meel meel ku fayla hatana hormuudku nagata maka haboona meeli kusii sarrayd saas maha may xagiiga ahaa shirkad shirkado ganacsiga liisan ganacsiga iska faylayin ogdaa shirkado ganacsiga lankii beesada iska darsadiya faa'iidada geebsada la beesadaba walanka la hayn agaasimka shirkadda walanka la hayn beesadana walanka la hayn faa'iidadii wala ku amay jihaadka langnafay maalan gelayna ajar shay aakhira helay dhaaftis adduunye iyo tiidis aakhira antaba ani ku gadan suuragale saas maaha may la siinku fada insha allahu tacaala sidii isinba ballanqaadeen jihaadka aniyo naf iyo maalka garab suruntan hordhaamba ka garab surunayten oo geeka lewa la siinkututuuga hayo lahasiinka kaajahaymbee isla ogsigni yaa laakiin may buaha dadka hooba laniskooya haddee ma og tahay may tareena firaska isu orhoora may ullanka dare roorka roorka dare isu orhoora waa la tume maylan tume roorka roorka daray jihaadka garabsurumo garabsurumadiisin dheega haytaan dhuujiyu marka beela jihaadka hortaba hormuuda anghayti hormuuda anghayti xilligii hore jihaadkii oo itixaad markii jihaadayn degmada berdaala duleedye mucaskar may ku furnaada jaray mucaskar ulhuda lankasow macna mucaskarka alhuda dad badan oo odayaal kasow sheekh bakumada ani rogan la ku yaab dad odayaal ah akhyaar ah waweyn ya ku qiib gaadadeen jihaadkaasi hore hatana dada aan teegin yaa een bayaankii reer ka akhriyeeno la hasaare may ka jartay jihaadka nafi maalaka garab surumaana ay aflayno nagana hee xantadii xoola ay ka arago jihaadka iyo sufufta hore ay ka arago may kale ka jartay muslimiinta nabadgelyana deriska may buaha deriska iyo muslimiinta barafa ka nagadaan naxariisana saas maayne ruxamaau baynahum محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم سيد المسلمين تلقوا باهنا يومها أو لك أماني صحابة لك أماني إيو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة لك أماني ساسلين ينكو باهني سفضا سيت المانتسي أنا لم نونغت أنا لم نونغت وحقيقة نونغت درسك أقدينا هدق خيرو قبائل كي درس درسو ساسل أرماها ونفتر كان حتى دتك أنت روغو بالدرسو haan inta rooga darasu haan magaaladan isla degan darasu haan magaaladan tan xaga degan darasu wahakada ma zaala jibriilu yusini biljaari xataa danantu annahu sayuwarisuhu jibriil mukuzuulna oo madhaafna maroojina use oo iin dardaaramow daraska iyo xuquuqdu usi iileeye ani la oofiyanu waajib ata waxyaabaha mamnuuca ani daraska laka sameey lan ogolayn isu oo in kuwa rambayo in dardaarmo daraska wanaajowsha in dardaarmo ma ku zuulna ilaa aan un kumaleeyay ani isdhaxalsiyo isdhaxal daraska isdhaxale ya marka xaggaas leeyahay daraska marka la meelaya xaqul islaam daraska markii la kutaba xaqi muslimka kii lahaayay gaalka gaaziga ah oo hanay duuli oo dhulkaan haysada oo diintaynana kala dagaalamahay kaasa dilow iyo xabaarow iyo nayto meel array walbana nin reebana kaasana ilaa saas maaha ama muslimka xuquuga niilay xaqul islaami wal iimaanga niilay xaqul jiwaara niilay iyo darasnamaya niilay may xaaramnoma dhiijaya xaaramnoo ah dulmiyow shay xaaramnoo ah beenka sheegow shay xaaramnoo ah suhun la hadalow shay xaaramnoo ah suhun indayow shay ani un xaaraman dhaxa dabaalane isku ilaalin ilaahay subxaanahu watacaala adahooba maalan laka dulmiyo may lakiin dulmiyay dulmiga laka dulmiyo waxaan iska fiirsadaasi aakhramay ku weydiiyow maka sabarne sabarkaasa may lakooseeyay ajar admaaba insuuraysadaan inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bihayri xisaabin walakiin xisaabiyayo lakiin kooba koombayow ma ah ajarka sabarka laka dulmiyaayo reer banu fulaan reer fulaanka dulmiyaayanoo walha koohalaayaan maynasay walinku leeyo waaytii su-aaliya may ka weydiiyow لكن هو أول كدلة لما قتلت ولا كويدية قاتل نفس المسلم بغير حق وعيد كأروري كساسا نما يوم مركا أن لم فضضانا بل وحيابه أن إذن كأمانا نكم ذات بحمد الله تبارك وتعالى وإسكا ساق قبائل بدن ولا يدي دقن أقدا أنا ما يبواه ربشي ربشدي أن بدناينا والدلوش أن بدناينا والرباتيوش أن بدناينا يا نقيبكني إلهي خير سجزاه الله خيرا لأنكم علماء خيار الشيخ واه أقدا مركا ما يدر دارمي mar lamaadii mar saddexaadkan agay oo mar afraadii mar shanaadkan agay xuquuqda daraskana miyau ilaalinen xuquuqda daraska ilaalinen mayna aan adkaayay jibriil baba adkaay nabigana laka adkaaya calayhi salaatu wasalaam ya maynoo dhadham yahay wadaadka intarang macna may hadlaayin iyo maynoo dhadham yahay ee ka duulni anistarang dardaartii nabigan laka adkaayayu calayhi salaatu wasalaam ani uun adkaayna lan kasta musliman ka adkaayna xaga an lana xaq ya an lana sax walaala saasa saxa eh dhammaantiyo ba-eeda aan bogaadayaan waana hadhowaayaan may ballanqaadana adinsun garab surugna sayn kala shaqeeyana oofinta ballantaasay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celin dhegeystayaal waxaa hadda si toosa usoo gabagaboobay xafladda gabagabada u ahayd shirka wadatashiga ee dhexmaray maamulka wilaayada islaamiga ee baay hogaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee beesha laysaan tabintii aan ku samaynayna waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu